جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo mid ka mida ay degto dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyay murtad xasan gurguurte xilli khilaaf uu ka dhex jira murtadiinta
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba iyadoo ciidamada mujaahidiintu ay har iyo habeenba fuliyaan howlgallo kala duwan oo lagu dhiig bixinayo cadowga allah ayaa habeenkii xalay ahaa waxay mar kale dagaal culus ku qaadeen geesiyaasha tawxiidku xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee mid ka mid ah deegaanada uu cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay xilligii dugashada salaada maqrib ee xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka lambar lixdan iyadoona dagaalka laysu adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan diriyanka rasaasta dagaalka waxaa si aad ah looga maqlayey deegaanada ka fogfog lambar lixdan welina lama helin xogta rasmiga ee ku aadan khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaadhsay dagaalka balse saraakiisha mujaahidiintu waxay inoo sheegeen in geesiyaasha tawxiidku ay si toosa u beegsanayeen xerada kufaarta sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka ku haysto ee ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya habeen hore ayay ahayd markii geesiyaasha tawxiidka ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose dagaallo culus oo safmareen oo ku qaadeen xeryaha ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley iyo deegaanada laanta buuro oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose iyo deegaanka jasiira oo dhaawacdada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo mid ka mida ay degto dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed munaasabadan oo ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee gasare iyo gaaljecel ayaa dhowaan lagu qabtay degmada buqa qable ee xarunta maamulka islaamiga ah ee hiiraan munaasabadda oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo nabadoonnada iyo odayaasha labada beelood ayay beesha gasare kala wareegtay beesha gaaljecel diyada qof horey looga dilay beesha gasare taas oo ahayd boqol neef oo geel ah wejiga koowaad ee bixinta diyada ayay beesha gaaljecel ku bixisay konton iyo kow halaad oo geel ah oo u dhiganta lacag dhan labaatan iyo lix kun iyo shan boqol oo dollar halkaa sagaal iyo toban halaadna ay beesha gaaljecel ku bixin doonto muddo lix bilood ah ugu horeyn waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha beesha gasare oo diyada la wareegay oo munaasabadda ka hadlay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya waxaan caddaynaynaa anigoo ah cabdulaahi cabdi yaxye mar caddana ku magac dheer in aanalaaga dilay nin ayna naga dileen beesha cifaaf cabdi anigoo ka dhashay beesha gasareed mas-uulna u ah waxaan caddaynaynaa in halkaan ku qaadanay diyo diyadaas ayaa lagu xukumay beesha cifaaf cabdi boqol halaad oo geel ah waxaa loo xukumay beesha gasareed beeshii gasareed waxay beeshii u cafisay walaalahood geeli soddon ah toddobaatan halaad ayaa soo hartay toddobaatankii halaad waxaa lagu qiimeeyey lacag dhan soddon iyo toddoba kun oo doolar walaalaheen waxay hadda nagu wareejiyeen geeli dhan konton iyo kow halaad oo u dhigmo labaatan iyo lix kun iyo shan boqol oo doolar waxaa ku soo haray geeli toban iyo sagaal halaad ah oo isagana ku qaymaysan toban kun iyo shan boqol muddada aan kala qaadanayna waa lix bilood inta dhiman oo lagu bixinayo bismillaahi raxmaan raxiim anuu saalax cabdi maxamed oo wiilka adeerkiisa oo walaayada hiiraan u soo doontay diyadiisa oo usoo xukuntay walaayada hiiraan oo si wanaagsan ay noo soo dhoweysay annagoo ka imaanay etoobiya waddan cadow oo diyadii si fiican naloogu sii haddana aan ka qaadanay lix iyo labaatan kun iyo shan boqol noogu dhimantahay toban kun iyo shan boqol muddadana ay tahay lix bilood aan ku qaadan doona lix biloodoo dambe intii islaam oo meel kale joogto aan usoo sheegi doona inay meesha walaayada hiiraam ay fiican tahay cadaalad ay ka jirto ugu dambeyn odayaasha beesha gaaljecel ayaa dhankooda caddeeyey in qaar ka mid ah xaqa ay lahaayeen weliba damka beesha gasare ay ku wareejiyeen qaar kalena ay bilooyin kadib ku bixin doonaan waxaanoo la yidhaha magacayda macalin maxmuudow maxamuud beesha ismaaciil aaday oo nabadoon u ah haddaana maanta fadhigan wakiilka ah beesha cafaaf cabdi oo xaq lagu leh waxaa xaq nagu yeeshtay niman walaalahay dheh oo la yidhaha beesha gasar wiilaan ka dilna ilaah nagu sababay ilaahay aftiis ha soo duugo sawir imaan allah naga wada siiya waxaa rabnaa beesha cafaaf cabdi ana wakiilka ah waxay walaalahayn wiilka aan ka dilna diidiisa boqolay ahayd soddon halaad waa noo cafiyeen toddobaatii kaalaad qawaalo qiimay qiimahan ku heshiin waa shan boqol iyo labaatan sideed doolar calaa neef waxay u dhikantaa soddon iyo toddoba kun oo doolar meesha halkan waxaan ku wareejinnay labaatan iyo lix kun iyo shan boqol waxaan uga dhiman toban kun iyo shan boqol oo u dhigantay geel ahaan sagaal iyo toban geel aan dhiibnina konton iyo kob aas u dhigana hadda halkaan ku wareejiyo hayna walaal allaha u barakeeya geela soo hari sagaal iyo tobanka ah waxay muddohoyna siiyeen muddo lix bilood ah waana ku mahadsan yihiin wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dadaallo dheeraad ah ku bixisa heshiisiinta beelaha muslimiinta ee wadadegaa wilaayada hiiraan marka ay xurguf soo kala dhex gasho dhowaan ayay ahayd markii wilaayada hiiraan ay heshiis kala dhex dhigtay beelo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel kuwaas oo in muddo ah ku murunsanaa dhulbeereed mahadsanid cabdi qani maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan casaam carafaad maalmihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka murtadiinta sii kordhiyeen dilalkay u geysanayaan dadka shacabka ah waxaa magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dilaan qof shacab ah taasoo noqotay kawaanka dadka shacabka ah askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba ku dilay duleedka magaalada muqdisho iyadoona dilkan oo si gaara oga dhacay xaafadda haanta dheer ee degmada dayniile qofka la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa ruux dumar ah iyadoona goobta uu iskaga baxsaday askarigii dilka geystay maalmihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka murtadiinta sii kordhiyeen dilalkay u geysanayaan dadka shacabka ah maalin ka hor ayay ahayd markii maleeshiyaadka murtadiinta dad shacab ah siyaabo kala duwan ugu dileen gudaha magaalada muqdisho iyo duleedkeeda mahadsanid casaam wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiina oo ka soo baxay safka cadowga allaah faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya anas al ansaari saddexdan taayib ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku soo duulay bariga wilaayada islaamiga galgaduud gaar ahaan degmooyinka galcad iyo ceeldheer laba ka mid a waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka loo yaqaana macawisleyda murtadiinta halka midka kalena u ahaa darawal waday odayaal murtadiin ah kuwaas oo loogu talagalay inay qoraan maleeshiyaad macawisley laga rabay beesha wacisle ugu dambeynna odayaashaas ay mujaahidiintu ku dileen deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga galgaduud taayibintan ayaa ka warbixiyey xaaladahooda guud inta ay ku jireen maleeshiyaadkii murtadiinta waxaa la yidhaha abshir cali gacal waxaana jiraa sagaal iyo toban sano waxaana ka imiday bood macawisleyda joogtaan ka mid ahay waxaana waaye markii hore waa laysoo tashkiiliyey waxaana isoo tashkiiliyey bandhiye cabdulaahi gacal oo adeerkay uu dhalay kabacdi waa isoo wadiyey baaburaa laysoo saaray axmedaa ligaaga dejiyey waa lay waday boodaa laigeeyey boodadii laigeeyey ayaanta howlgalaan ka henay adaan bood howlka ka hena ayaanta waxaa igu soo dhacday inaan kasoo tago oon diiba alikuurnaayaha walaayada aan isu soo dhiibo gaaladaasna aan kasoo taga igu soo dhacday bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa farxaan daar cali maalin ku dhashay deegaanka calaa farax waxaa laiga soo tashkiilay shan iyo labaatan jir aan ahay waxaa laiga soo tashkiiliyey muqdisho waxaana imaaday cadalo waxaana laigu sheegay in xaata mataqaanay qori iyo wax ay sii dina- ay sii doonaan mana u laaban dooni waana ka toobad keenay waxa uu tashkiilinaya markaas ciidamada macawishleyda inaan noqon doono jeedkooda markaas wuxuu waaya inay macawishley uun laga dhigayo kabacdina uun galguduud iyo meelahaas lagu qaban doono fikrad ahaanteyda aniga markaas waxba inaysan ahaynan waxba iga soo gelaynin ayaan ogaaday dibaana uga laabtay markaasna walaayada ayaan soo wacay waana ka toobad keenay inaan dib ugu laabtana lagama yaabo inta haddaan dhimanna waxaan dhihi lahay mataqaanaay walaayada ha u soo dhawaadano hanaa gacmo furanna ha ku soo dhawaadaan magacayga oo ah yaasiin ibraahim axmed ku dhashay galcad da-deedu ay tahay labaatan iyo laba sano jir ah ka yimid muqdisho cayeertooda gaari muqdisho ka soo waday masegawaay cayeertooda odayaal keenay qalad ku galay meeshaas meeshaas in qalad ku jiro hadduu ereyana fikradiisa uga dhammaaday walaayada islaamigana aan maanta agteeda joogo oo cayeertooda ergadeeda soo gaartay haddii baa la koobid maahay oon ka tooba keenayo maanta
odayaasha aad waday maxay ahayd shaqadoodu shaqadooda waxay ahayd inay xayaatooda ay dad kiciyaan oo isla meesha jooga ay ay ay ay goobaabiyaan ma noolo way dhinteen waana i qaldeen lacag yar oo siddeetan doolar oo ah igu sireen alxamdulilah shukri maantana waa ka tooba keen dagaalka masagawey markuu dhacaayay alxamdulilah shukri hadda anigan wax ma gaarsiin iyaguna meeshay ku dhammaadeen ugu dambeyntiina xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad xasan gurguurte xilli khilaaf uu ka dhex jira murtadiinta sida warbixinta noo ku faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir murtad cabdi samatar oo ka mid ah xildhibaanada murtadiinta ah ayaa xasan gurgurta oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ku tilmaamay mid aan fulinin waxa uu afka ka sheegayo uuna ku holan yahay dhaqamada isagu ka digayo waxa uu tusaale usoo qaatay in murtad xasan gurgurta xubnaha kooxdiisa uga digo isagana uu kaga horeeyo arrinkaasi waa kan maruu arrimahaasi ka waramayey
madaxweynuhu markuu joogo magaalada jimcaha intiisa badan isagaa masaajidka madaxtooyada ka khudbadeeya waxaan dadku isweydiiyaan waxaan masaajidka uu ka sheegayo iyo waxaan suuqa ka socda iyo dowladdiisa ka socda isma laha soomaad garan markaa tilmaan baan ka soo qaaday musuq maasaqa la daaya buu leeyahay musuq maasa ma dhacayo waxaan ognahay raashinkii iyo saanaddii ciidamada inay dad gaara lagu siiyey qandaraas oo qiimihiina kor loogu kiciyo ciidamadii taasi waa kow ta labaadeen ognahay waxa weeyaan in maalan la leeyahay waa loo siman yahay meesha safaaradaha la magacaabayo iyo safiirada la magacaabayo waxa weeyaan dad gaara ayay u badan yihiin ee soomaali oo dhan dadkii kartida lahaa ma mailayo marka waxaa dad fara badan isleeyihiin madaxweynuhu muxuu uga xishoon laayahay inuu masaajidkii ilaahay intuu istaago waxaan dhab ahayn maalin walba ka sheego markaa madaxweynaha waxaan ku odhan lahaa soomaalina hay ku leedahay ilaah baan kugu dhaarinay masaajidka ciyaarta iyo ruwaayadda ka dhaaf ma ahan markii ugu horreysay oo muddooyinkan xasan gurgurta loo jeediyo eedeemo kulul oo kaga imaanaya dhanka kooxdiisa balse siyaasiyiin fara badan ayaa sidan oo kale u dhaleecaynaya madaxa kooxda riddada soomaaliya mahadsanid xaaris warkii oo saako waxadaa idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu